ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdibare ayaa xariga ka jiray xarunta gurmadka degdega ee isbitaalka martiini oo loo dhisay loona qalabeeyey hab casri ah agaasimaha guud ee isbitaalka martiini doctor cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaludiin ayaa ugu horeyn sharaxay muhiimadda xaruntan iyo shaqooyinka ay qaban doonto lisagama sheekeenaya baahida loo qabo daaweyn rasmi ah oo qiimaysan oo cilmiyeysan ee u baahan yihiin dadka ay la soo gudboonaadaan xaaladaha degdega ah hadday ahaan lahayd shil baabuur shil bajaaj dhaawac qarax iyo xaaladaha degdega ee caafimaadka ee cudurrada raaga ay keenaan ee baniaadanka soo waajaho xarun lagu maaray lahayd way jiraan isbitaallo way ku yaalaan magaalada laakiin xaruntan waa xarun laga soo bilaabo habdhismeedkeeda iyo qaabka loo dhisay loo qalabeeyey waa mid loogu talagalay inuusan insaanka fursad ka dhumin waqti ka dhumin waana sida loogu bixiyey xarun degdeg ah waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala inaan sideeda ugu shaqayno gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee aqalka sare ee brofesor cusmaan maxamuud dufle ayaa guul ku tilmaamay daafurka xaruntan oo qayb ka ah guulaha caafimaad ee dalku gaadhay riyooyinkayna usoo rafaadnay soddon shantii sano ayay ka mid tahay oon dhowr jeer aan la kufnoo la kacnay ayay ka mid tahay maxaatorriyadan maanta hagaagtay ee cisbitaal martiini qaybtiisa gurmadka gargaarka degdega maantana muhiimadda gaarka usii leedahay weliba emergency ama gurmad degdeg ah oo xarun ah oo noocaan oo kale ah in aaggan laga sameeyo oo bulsho aada u tiro badan ay ku nooshahay una dhoweyn tasiilaadka caafimaadka waa guul weyn ee runta ku talaabsatay wasaaradda caafimaadka wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo soo xidhay munaasabadda ayaa ka hadlay marxaladihii ay soo martay xaruntan oo uu tilmaamay inay qayb ka ahayd heshiis ay wada gaareen wasaaradda caafimaadka ee dalka qatar xaruntan ay noo dhiseen iyo xarumaha mcjada ama hooyada iyo dhallaanka ee dalka meelo badan ay ka dhiseen iyo dhaqaaqyada ay wadaan waa qayb ka mid ah fulinta heshiis m o u ay wada gaareen labada wasaaradood laba kun sideed iyo tobankii haddarna weli fulintiisa waxay hirgelay iyo wixii aan hirgelin ay labada wasaaradood u magacaabeen guddi labada dhinac ka socda oo ful ku sameeyo insha allahu tacaala waxaanu ku jiri doonaa sanadkan horaantiisa ilaa bisha abril laga gaaro waxaanu ku mashquulsanaan doonaa wax la xarig jaraya iyo wax la dhagax dhigaya ayaan ku mashquulsanaan doonaa maalin dhow waxaan sidoo kale xarig jari doonaa dhismihii xarunta maxay ahayd dhimirka dumarka oo isbitaal forlarini at the same time waxaan dhagax dhigi doonaa dhismihii isbitaalka emergency-ga oo isbitaal forlarini laga dhisaya asigane ayaan dhagax dhigi doonaa waxaan xarig jari doonaa sidoo kale xarun weyn oo maarata wasaaradda caafimaadka lagu soo kordhiyey xafiisyada maadaama ciriir ay ku ahayeen marka infrastructure-ka caafimaadka iyo sistemka caafimaadka xoojintiisa ayaan ku mashquulsannahay sanadahan xaruntan gurmadka degdega iyo maalinta dhaawacyada oo loo dhisay hab casri ayaa loogu talagalay howlaha gurmadka caafimaadka iyo daryeelka bukaanka waxaana u dhammaystiran dhammaan agabka caafimaadka iyo qallinada ee loogu shaqayn lahaa bulshada soomaaliyeed